waxaa socda baacsiga burcad dhowaan dilal iyo dhac ka geysta qeybo kamida deegaanka dhadhaab ku-xigeenka guddoomiyaha amniga dhadhaaba kulow xaaji ibraahin ayaa sheegay in dowladda ay ka go-on tahay sifaynta burcadda jidka dhibaatooyinka ka geysta
marka dowladdadan ka mid ahay oo aan jerman security ahay ciidan badan baa soo socdaa idinkan iska degtoonaada dhalinyaradii oo shifta ahayd oo miskuan kala dadkii lala arko lala soo xariira mis lala arko adigana waa ku dhammaatay ogow wax kale aan dhigi kara ma laha because go'aanaa la gaaray unit dhammaalaba oo askar oo oo specialka ah ayaana loo keenay wax kale iska dhaafay soomaaliya naftarkooda ciidan ay soo dirtay sifa aan arrintan ku baabinno because waad ka warqabtaan waad ka warqabtaan yacni in gaariyaashii tagsiyaal la boobaayo dad la balliqaysanayo saan la yeelaayo waana wiilisheenna kulli oon wada ognahay soo marka waa inay ogaadaan wiilishana dad oo la mid ah hadday meesha ku jiraan mis wax saaxiibayaashood ah waa inaad u sheegtaan wakhtigiina woo dhammaaday ogaada dheha because dowladda hadda helikobter iyo ciidanka hoos a kori hoos a lala dagaali doonaa taas waa go'aan la soo gaaray waa dhinac amniga dhankiisa xildhibaanka dhadhaab maxamed daahiye ducaal ayaa wacad ku maray inay gacan bira ku qaban doonaan dadka dhibaatada geysta wuxuuna ku baaqay in laga fogaado in garab la siiyo burcadan iyo in la siyaasadeeyo howlgallada dowladda ay ku baacsanayso dembiilayaasha dhibaatada geystay sida uu hadalka u dhigay deegaanka dhadhaab amnigiisa wuu ficnaa laakiin dhibaataha ka dhacda waddadan dabadheer waxay ku imaateena kontraband dowladda kenyana waan kari weyn inay xaduudda ee furtay kontrabanka marka waxay noqotay rag fara badan inuu meeshaa galo oo qoryo qaataan oo lacago badan gaariyo ka qaataan waxaan ogahay gawaarida qaada waddadan weyn oo ilaa iyo liboy in inta waddada loo istaago dhihi keena lacag haddaad haynina dirso embesa ku soo dir geesinimada intaa leeg ninka suubinahay nin embesa loogu dira lacag oo duurkaa jooga soo ma jiraan dad magaalo jooga u soo bixinaan lacagta soo ma jiraan adinka adin weydin may dhici kartaa qofka asaga inuusan jirin qof magaalo u jooga asaga hadduu duurka joogo oo lacag loo dira waan ogahay ma hal maalin ah hal maalin ah shan gaari oy qabteen waddadanay tukulan agteeda waxay ka qaateen saddex boqoloo m pesa waad garanaysaa mobile mobile saddex boqolku hadday gasho wax kaloo soo geli ma jiro saa mogadin lacagta ayadana telefoonka lagu diray meeshaa lagu hayay see layan marka lacagtaa lacagtaa waan dabagalna waan ogaanay nambar kale loo sii diray macnaha dadka ayaga oo waddada ku jiraan waxay la shaqeeyaan dad magaalo joogaan maanta waxba idinka maqan run baa idin sheegi annaga nabad baa waddanka nugu degi karaa nabadgelyanaan hadday dhacdo qoysna waxba kumata nin wadda taagan idin sheegi nin wadda taagan adigana wuu ku dili walaalkaa wuu dili nin kale wuu dili nin kasta wuu dili marka waxaan leenahay niman yahow iyo dadkiino reerdhaabo dilba aniga waxaan leenahay nabadgelyada gacantaan ku soo celino raggaas waan raadsanayna runtii waxay naga go'an tahay dowladda kenya anigoo mas-uulkiina ah ragga inay ama la soo dilo ama la soo qabto hadday isu soo dhiibi karaan waan qaabilaynaa waxaan markaa doonaynaa arrintaa inaan la qabiilin qoysna laga dhigin maxamed baaruud xuseen warbaahinta sta dhadhaab